gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa lagu sameeyey howlgal laga hortegayay waxyaabaha lidka ku ah ammaanka iyadoo ciidamada booliiska ay baaritaan ku sameeyeen gaadiidka iyo dadweynaha magaalada wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha koonfur galbeed xasan cabdiqaadir wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga taliyaha booliska gobolka baay ayaa qeyb ka ahaa baaritaanka ay sameynayeen ciidamada taliyaha booliiska gobolka baay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkani ay ka sameeyeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay alhamdulilah maad iskale marka hore ciidamada booliiska kamaadnaayaan maadnalaan sidii oonayoo faylayoo ishaq ay hayaan oyoo shaqadii bulshadii oo kiidiga hayaan kamaadnagaan oo amniga magaalada baydhabo iyo meeladaa usuga hayaan marka isgoysiska iyo rugo miilo badan oo naxmarni waxa kaarna shaqiyada fayla way balanaamay shaqada qarsila majibaaray xarumo bannaankana ciidamadii roogimadaay faylan shaqeeyeen magaalada wayba ka socotay baaris xoog leh xaafado isgoysiska rugo bannaanka yoona maydaday magaalada walaay bannaanjaha kale way baareen booliiska maalweer waybar kufalantiisa oo murtisa shacabka shaqeey ciidanka booliiska maanta ka sheegay intii hore shacabka dhawaysadaan shacabka marwilbaa shacabka dhawaysate xogta helaas wal nibidaha kin dhawaada laakiin haddii shacabkaada koofugaado ama koodheeraad xogna ma helaas markaas saatiisan shacabka la shaqeeya saagna iidiidaas iyo kama naqaan dadka reer baydhow ama gaadiidkoodadan baabuurtada oo magaalada baydhow ka shaqeeysa yoor way ka coslaan intii hore ciidamada amniga aan hoggaansamaan awaamiirtii oo diiwaan marwilbi aan hoggaansamaan haddii la baaraw ciidamada baariska suubiaan meel ku faday intii baabuurta leen galaan oo meelalays inis baagaan haddii meelalays shaqada isin garab siidaan oo ciidamada booliiska isin garabka siidaan waywaa amnigeen unudhama meelalays yafay lahaadee maamulka koonfur galbeed ayaa wadaa dadaallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada